الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحوك بلابنيا آية صدن يتضبان من سورة ضاها قال تعالى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى waxaan ku soo jirnay fii tafsiiri suura fii tafsiiri suurati daaha ilaahay wuxuu yidhi isagoo inoo sii sheegaya inoo sii wada nebiyullaahi muusa qisadiisii walaqad xaqiiqee manannaa waan manaysannay calayka nebiyullaahi muusow dushaada maratan ukhraa mar kalena waan kuu nicmaynay waan manaan waan kuu manaysannay nicmaan kuu dhiibnay nicmadaa hore oo darsigaa hore aan ku soo qaadanay maahayn nicmooyin kalena waa kuu galnay id wakti baanu nicmo kugu manaysannay awxaynaa aan u waxyoonnay waxyoodkaas ku ilhaaminay weeye ilaa ummika hooyadaa intii ka ah maa yuuxaa wixii loo waxyooday hooyadaabaan waxaan ku ilhaa ku ilhaaminay wixii lagu ilhaamiyey oo qalbigeeda lagu tuuray oo ilaahay adigana badbaado kaa dhigay kaaga dhigay waxay ahayd fircoon baa layn jiray wiilash wiil waxaa la yidhi dhalan doonaa boqortooyadaada iyo dowladaadoo dhan sabab u noqon doona inay meesha ka baxdo dabeedna wiilasha in la laayo soo rogo sidii loo leynayay waagii dambe sanad dhaaf bay noqotayoo sanadkii la leynayey baa nebi muuse dhash markuu dhashayna oo hooyadii dhashay ay welbahaadhay waxaa qalbigeeda lagu tuuray sida aayadda dambe inoo sheegayso waxaa la yidhi aniqdi fii ku tuur hi oo muusa wiilkaa dhashay fi taabuut sanduuq kuri faqdi fii ku tuur faqdi fiihi isaga markaa waxaa ku tuurdhaa filyammi badda dhexdeeda sanduuqii isagoo ku jirana badda ku tuur ilmihii dhashay sanduuq kuri isagoo sanduuqii ku jirana badda ku tuur webigay haddee niil baa meesha maraya maxaa ku xiga marka yaa kas heli doona falyulqihi lyammu badduna ha ku soo tuudho bisaaxili xeebta xeebta kusoo caarimiya sanduuqse u sabaynayo xeebtay badduna kusoo tuuraysa ya'khudhu waxaa qabanaya oo soo qaadaya markaas caduwun lii ilaahay wuxuu yidhi cadow aniga caduwun cadow oo li aniga ii ahaaday iyo wacaduwun cadow oo lahu isaga u cadow ah wiilkaa waxaa soo qaadi doona mid anigoo allaah ah cadowgayga ah wiilkaasna cadowgiisa baa soo qaban doona baddu markay soo tuudho webiga xeebtiisa u yimaado fircoon wey waa cadowga ilaahay muusena cadowga u yihi marka falyulqihi lyammu amarkaas macnaahu bimacna alkhabar weeyaan oo siiqat lamar ku yimid baddu ha ku tuudhow bisaaxili macnaa waxay ka dhigan tahay waxay ku tuuri doontaa baddu iyo webigu wuxuu ku tuuri doonaa xagga xeebta markaasna qoladaana soo qaadaysa waa nicmo kaloo lagu galay nebiyullaahi muuse wa alqaytu waxaan tuuray baa ilaahay yidhi calayka nebi muuse dushaada maxabbatan maxabbo oo minii xaggayga ka ahaatay dadka qalbigooda waxaa lagu geliyay kalgacal qof iska kaahayn kara ma jiro qof kasta wuxuu le wiilkiseeye oo kor baa lagu qaaday waana xilligii dadka la leynayay qof kastoo bidhaantiisa arka waa jeclaanaya xataa fircoon baa jeclaaday gabadhow qabe baa jeclaato waxay tihi quratu caynin lii walaka ilqabowsi way noo yahay aniga iyo adigaba laa taqtuluuhu casaa an yanfacana aw natakhidahu walada yaan la dili inuuna anfaca laga yaabo ama ilmo aan ka yeelanne waa iyagii lahaa yaan la taaban maxabba ibaan kuu gelinay dadka kii wiilasha intaasoo kumanaana u leynayay wiil imaan doona baa waxaa la soo marsiiyey wiilkuu ka baqayey inuu isagu soo qaado oo maxabad loo geliyo oo gurigiisa ku koro tan rabbi mar hadday socoto dadkan kale waxay isku duduwayaan waxba ma noqonayso wuxuu intaa ka digtoonaa oo ka baqyay oo dadka u leynayey baa gurigiisa lagu barbaarinaya ilaahay qadar oo gacanta ku haya sidaasaan samayn iyo huwa litusnaca in lagu tarbiyeeyo liturba in lagu barbaariyo calaa cayni xaala ku sugan tahay bicayni illaahi bixifdihi wa ricaayati ilaalintayda ricaayadayda xifdigayga in lagugu barbaariyo walitusnaca calaa cayni taasna waa laguu gal id wakti baan macnaha ku manaysannay oo manana calayka maratan ukhra ilaahay manno iyo nicmo dushaada yeelay id wakti tamshi ukhtuka walaashaha soconaysay qoladii wiilka qaaday bay daba socotaa ciidankii fircoon oo fataquulu ay lahayd hal adullukum warma idin tusiyaa calaa man qof yakfuluhu wiilka idinka faalo qaada waxaa dhacday markii wiilkii sanduuqii la furay oo wiilkan quruxda badan laga helay baa waxaa la yidhi war wiilka hala nuujiyo qof dumaroo nuujisa cid dhashay garan mayne aan u raadin gabar kasta oo naaskeeda lagu duway waa diiday muuse dee ilmo yaro hadda dhashay way wax kalana ma cuni karo waxaramnaa calayhi lmaraadica soo maahayn intii wax nuujin jidhay o dhan baan ka xarimnay inuu afka geliya naaska naaskooda markaasaa hooyadiisna waa iska kurbaysanta iyadoo hadda dhashay waxay tihi gabar ay dhashay hooyadiis orod ka daba tag kuwaa wiilka qaatayoo bal xogtiisa noo soo ogow say u galaan inay dilaan inay si kala yeelaan la soco gabadhi gurigii fircoon bay tirti wiilkii bay aragti waxaan idin hayaabay tiri wiilku hadduu dumarkii kala diiday islaan aaminad ah oo faadiladoo fiican oo wiilka idiin dhaqaalaynaysa oo idiin haynayso idiin nuujinaysa idinka noo keen baa la yidhi waa loo yeera hooyadiis naaskii markay saa ugu duuday buu iska cabdi iska qurquriy gabadhii fircoon qabay waa ku faraxday waxay tihi aniga sartaan dheer ila deganow qasri bay degan yihin waxay tihi caruur kale iyo guri baan ka soo tago anu halkaan ma deganaanayo laakiin wiilka waa idiin haynaya waa idiin soo nuujinaya hadba mar baan idiin keenaya idinsoo tusayaa haye bay tiri adduunna waa la siiyey hooyadii dhashay baa lacag lagu siinayaa marka oo waxay ka dhigan tahay gabar baadi oo loo kireeyoo kale iyagu ma oga ilaahay maamulkiisa fiir wiilkii ay ka baqayeenna weeye waxay u raadinayaan hooyo nuujisa lacagta ku bixinayaan hawshii marka halkaa marayso ilaahay wuxuu yidhi farajacnaaka waan ku celin muusow ilaa ummika hooyada baan kugu celin waa nicmo aan kuu galnay kay taqara say u qabowsato caynuhaa hooyada asheed oo laa taxsanaysan u wahalbahaarin waa hooyo wax dhashay taasna waa nicmo aan kuu galnay waqatalta waxaa kaloo dishay nafsan naf baa dishay nin gaal ah oo qoladii fircoona iyo nin reer bani israa'iil oo qoladii nebi muuse ah waa isagii ku soo baxayoo dee ninkan reer bani israa'iil baa la dhibayadoo waa isagii ka celiyey oo feeray oo ninkii dhintay gaal ha ahaadee hadde gaalka amar uma haysan inuu dilo muuse amar ma haysan marka wuu dile dee laba arrimood baa marka meesha imaanaysa arrin aan la amrin buu sameeyey horta dambi dhaaf u baahan yahay waa isaga yidhi fakfir lii ilaahu idha fakfar lahu ilahay waa u dhaaf taasi waa taas midda kale walbahaar baa yimidoo walbahaarkiina ilaahay wuxuu yidhi fanajaynaaka waxaanu kaa badbaadinay min alhammi murugtii waa kaa badbaadin iyo walbahaarkii weli waxay leeyahay ninka la dilay fircoon baa u shaqaynay fircoon iyo zabaaliyadiisi iyo ciidankiisi baan kaa badbaadin muusena haddee si wuxuu iskaga dilay khada ah waqatalta nafsan fanajaynaaka min alhammi ilaahay wuxuu yidhi wafatannaaka waanu ku fitnaynay muusow futuunaa fitnooyin badan baan ku soo marin imtixaano badan baan ku soo marin imtixaano badan baa lagu soo mariyey ilaa dhalashadiis ilaa markaa sanduuqa lagu tuuro ilaa soo qaadidi ilaa marka u dambaysa intaas ilaa markaan maaragtay carabkiisa wax gaarayaan intaasoo dhibaato ah baa lagu soo marshay ilaa markaan ninka au dilay wa fatannaa ka futuuna falabitha waa nagaatay siniina sannado baa waxaad ku nagayd fii ahli madyan reer madyan madyan ehelkeeda dhexdooda dee waa meeshii nebi shucayb joogay calayhi salaam gabadhuu guursadana waa siday ariga u waraabiyey labadii gabdhoodoo waa iyadii lay dhaheen nin aad aabbow shaqo u dirsato ninka u fiican waa ninka qawiga ah xooggana leh aamin ah waana haynaa isna waa dee markaas rabbi lima anzalta calaya min khayrin faqiirin naf buu ahaado ilaahay maanta waxa y siisa waa u baahana waa isaga halkaas aynu ku gaari doonaa insha allah halkaasaa muddo joogta uma ji'ta waa timid calaa qadarin baa ku tultimid qadar iyo wakti la qorsheeyey yaa muuse bunsow waktigii risaalada iyo nubuwada lagugu talagalay baa ku dultimid nidaamkaasoo dhan xag rabbi bay ka qorshaysan yihi iyagu binu aadamka waxay la dagaalayaan wiil imaan doona iyo waxa laakiin wixii oo dhan ilaahay si u qorsheeyey bay ku wada imaanayaan iyagoo wixii ay ka digtoonaayeen gurigoodii wiilka ku barbaaranaya oo ku soo korinaya oo nidaamkii o dhan isku keenaya calaa qadarin yaa muusa uma ji'ta calaa qadarin yaa muusa ku durto intaa markii la sheegay wasdanactuka linafsi qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi wasdanactuka waan ku doortay muusow linafsii naftayda waxay ka dhigan tahay lirisaalati wa waxyi ikhtartuka isdanactuka wasdanactuka anaa ku samaystay waa maxay waxaan kuu samaystay kuu doortay linafsi aniga shaqadaan kuu diray inaa qabato muuso wixii kaloo dhan anaa kaa badbaadinaya risaaladaa iyo diintaa iyo xaqaa inaad ka shaqaysid baan kuugu talagala wasdanactuka linafsi haddaba idhaab orotag anta adiga iyo wa akhuuka walaalka haaruun biaayaatii aayaadkayga iyo xujooyinkayga la taga iyo mucjizaadka laydinla dirayo aayaadku waa maxay waa gacantii isbedelaysay waa ushii isbedelaysay horta ba labadaa la taga walaa taniya hana nooginina fii dikrii xuskayga haka nooginina aniga inay xusaysaan marna haka caajisinina oo haka nooginina sidaa sameey dikriga ilaahay wada ninkaa balaayaa u socotaan nin fircoon la yihahdaa u socotaan markaa waxaa samaynaysaan ninkaa markaa qaabilaysaan iyo sideedababa xuska ilaahay wada dikriga ilaahay baa ilahay kaalma idinka dhigaya awood baa ilaahay idinka dhigaya quwa ilaahay idinka dhigaya idhabaa ordaya aada ilaa fircawna fircoon ninka la yihahdo inahu fircoon doqaa waa kibra tajabbara wa takabbara wa balaga nihaayat meesha u dambaysay wuxuu ka gaaray filcutuwi waduqyaan kibirkii buu meesha u dambaysay ninkaa garaacaya fircoon la yidhaahdo kaa aado markaa u tagtaanna faquulaa waxaad u dhahdaan lahu isaga qowlan qowl qowlkaasoo layinaa dabacsan diinta iyo dacwada marka la faafinayo waxaa la rabaa usluub xikmadaysan oo wanaagsan in lagu faafiyo ninka loo diray waa kii u darnaa binu aadamka oo ilaahnimada sheegtay deedna waxaa la yidhi hadal wanaagsan oo dabacsan ugu yeera oo kula hadlo lacalahu waxaa laga yaabaa yatadakaru inuu waansamo oo xusuuso cadamada ilaahay ow yakshaa inuu baqo oo ilahay ciqaabkiisa ka baqo oo qooqa iyo kibirka iska daayo qaalaha waxay dhaheen rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga nagiyo inanaa hanagu nakhaafu waxaan ka cabsanaynaa an yafruda inuu nagu xadgudbo calaynaa dushayada muuqaalka yaga markuu arkaba hadal inuu naga dhigaysa iskaba daayo inuu nagu soo boodo oo nagu xadgudbo ilaahu baan ka baqaynaa an yafruda calaynaa oo amase waxaan ka baqaynaa an yadqaa inuu qooqo oo ilaahayo adiga oo alla ah uu kugu xadgudbo oo oo waxaan laaq ahayn uu ku hadlo ama anaga ama adiga midda hore an yafruda calaynaa waa iyaga oo an yadqaa ilaahayo taasaan ka baqaynaa qaala wuxuu yidhi ilaahay laa takhaafaa ha baqinina inanii aniga macakumaa labadiinna maciinna ah asmacu waan maqlayaa wa araa waana u jeedaa anigaa maciinna ah nasri iyo kaalmaan maciinna ku ah asmacu waa maqlayaa jawaabta uu idin siiyo wa araa waana u jeedaa wuxuu sameeyo ficil iyo qowlba waana maqlayaa waana u jeedaa faatiyaahu way u tageen faatiyaahu u taga dheh hu oo fircoona u taga fircoon u taga faquulaa waxaad u dhahdaa innaa hanagu rasuulaa rabbika rabbigaa labadii rasuulow soo diraanna sidaa ku dhahay laba rasuul oo fircoonow rabbigaa soo diray oo xag rabbi laga soo diray ayaana adaa naloo kaa soo diray rabbika bay dheheen rasuulaa rabbika adiga fircoona rabbigaa labadu soo diraanna maxay tusinayaan isagu inuu yahay marbuub mid loo rabbi yahay addoon la leeyahay in la u sheegaan oo rubuubinimada iyo rabbinimada isagoo uu sheeganayo aysan wax ka jirin taas waa kuu sheegay faarsil waxaa kaloo didhaa macanaa maca naga waxaa sii daysaa bani israa'iil nimankan reer bani israa'iil sii daa walaa tucdibu hana cadaabi shaqadan cadaabkaa iyo xamaalka ah guryaha lagu dhisanayo ceelasha lagu qodanayo guryaha looga shaqaysanayo musqulaha lagu xaaqayo dhibaatada aa ku haysa reer bani israa'iilna ka dah oo iska sii dah oo noo fasax iyagaa ka dhashay labadaa nebi qad ji'naaka waxaana weliba kuula nimi biaayatin aayad aayaddaasoo min rabbika rabbiga xaggi ka aatay mucjizo tusinaysa run runtannada iyo sidqiga aan inaan run sheegayno ayaanu kuula nimi wasalaamu nabadna ha ahaato calaa man qofkii ittabaca alhudaa hanuunka raacay nabadayna wey wasalaamu calaa man ittabaca alhudaa hadalka bilowgiisa salaamtii lagu bilaabaya hadda taxiyadii ahayd loogama jeedo wasalaamu nabadgelyo cadaab laga nabadgalo calaa man qofku dusha ha ahaado ittabaca alhudaa hanuunka raaca wey waxay kaloo dhaheen innaa annaga qad uuxiya waxaa naloo waxyooday ilaynaa xagga yaga ana alcadaaba cadaabku calaa man qof dushi inuu ahaaday kadaba beeniyey oo tawallaa jeensaday cadaabka xanuunka badan ambiyada ilaahay qofkii beeniya buu dushiisa ahaanayaa oo ka jeensada intaa khudbadaa dheer markii u akhriyeen qaala wuxuu yidhi faman rabbukumaa labadiina rabbigiin waa kuma yaa muuse horta muuse labadiina yaa idin rabbiya ilaa isagu isagaa rabbi isku haysa oo rabbi sheeganaya moogta waa gaal weyn marka rabbigaasna meesha uu ka fahmay waxaa weeye iyagaa waxay dhaheen innaa rasuulaa rabbika rabbigaa labadu soo diraana sooma dhihin hadalkiibuu tix raacayaa kelimad buu ka soo qabsaday kelimadaasaa si gaara oo hoos oga xariiqda rabbiba haddii lasoo qaado isagiina aan lagu wadin waa uu ka xanaaqsan yahay marka wuxuu leeyahay faman rabbukumaa labadiinna rabbigiin waa kuma yaa muuse laba nebi bay ahaayeene haaruun ma u sheegin muuse uu si gaara u bartilmaamaysanaya lanna muuse bay aqoon dheer isku leeyihiin oo gurigiisa ku soo koray marka ninkii kale nebi kale lama hadlin magaciisa ma sheegin faman rabbukumaa buu yidhi labadiinna rabbigiin waa kuma yaa muusa ma garanayo buu leeyahy anugu rabbi kale isagu ma dhihin aniga rabbigay waa kuma ma dhihin ilaa awal iyagu waxay dhaheen rasuulaa rabbika rabbiga labada soo diraanna ma u dhihin aniga rabbigay waa kuma wuxuu yidhi idinka labadiinna rabbigiin waa kuma saasuu yidhi yaa muuse qaala wuxuu yidhi rabbunaa annaga rabbiganna muuse wuxuu yidhi annaga rabbiganna alladii waa allah acdaa siiyey kulla shayin shay dhammaanti khalqahu abuurkiisa allaha shay kasta abuurkiisa siiyey oo u taam yeelay weye uma dabadeedna hadaa hanuuniyey shay kasta allaha abuurkiisa dhammaystiray oo siiyey wey ka bacdina hanuuniyo cid kasta masaalixdeeda iyo danaheeda ku hanuunsoo tusay oo ku ilhaamiyey saasuu ku yidhi shay kasta waa maxay hadda indhahaada acdaa kulla shayin khalqa ilaahay waa abuura markaasaa misna waxaa loogu talagalay u shaqaynaysaa sida ilaahay ugu talagalay maray ishu furan tahay maray bigbig leedahay maray isdaboolayso dhegtu waa sidoo kale qaabkii wax ku maqli lahayd baa ilahay u diyaashay gacanta iyo lugta iyo sanka iyo carabka waa sidoo kale jawaabtaa gaaban buu sii qaala wuxuu yidhi fircoon famaa baalu lquruuni اluulaa intaasoo qaala isdaba joogta famaa baalu lquruuni qarniyaasha xaalkoodu muxuu yahay iyo shaanigooda qarniyaasha aluulaa horeeyey waxaan ku weydiiyey qarniyadii tegey iiga waran xaalkooda maxaa loo soo saari waaye oo loo soo bacsin waaye maxaa loo xisaamin waaye haddaa xaq iyo run sheegaysaan aawade ma aragno ma la soo saaro maa la xisaabiyo qarniyadaa hore gaala afkaa ka haysay rabbina ma caabudin wax dhibaataana kuma aragno buu leeyay aawaye famaa baalu lquruuni luula qaala wuxuu yidhi nabi muuse cilmuhaa qarniyada cilmigooda cinda rabbi rabbiga agtiis ayuu ahaaday cilmigaas khabar wey fii kitaabinna khabarun bacda khabar icraabo kalaa jiro ama cinda rabbi la xaaleeye ama fii kitaabin la xaaleeye cinda rabbi fii kitaabin buuna ahaaday maktuubun waxaa lagu qoray fii kitaabin waxaa lagu sadreeyey looxulmaxfuudka laa yadilu rabbii rabbigayna ma gafo walaa yansaa mana halmaamo ilaahay wax kasta waa ogyihi mana gafayo mana halmaamayo meel bay ku qoran yihiin rabbi baa cilmigoodu agtiis yahay intaa marka u sheegay nebi muuse wuxuu sii caddaynayaa dalaa-il lagu garanayo ilaahay jiriddiis iyo awooddiis alladii ilaahay kan weeyaan jacala yeelay lakum idinka alarda dhulka mahdan gogol idinka dhigay ilaaha dhulka noo gogol idin gogle wey firaash baa ilaahay ka dhigay sidaa doontii loo isticmaalaya alladii jacala lakum alarda mahdan oo wasalaka lakum ilaahay idiin yeelay fiihaa ardada dhexdeeda subulan wadooyin salaka bimacnaa jacala lakum ilaahay idiin yeelay fiiha ardada dhexdeeda subulan duruqan wadooyin salaka ilaahay allaha waxa weeyaan idinla qaaday macnaha idiin dilaaciyey wadooyin wadadan meeshay marayso magaaladan inta ka tagta meel kale marayso hindisaha binu aadanka keliya maaha ilaahay baa dadka ku hanuuninaya meesha wadada usoo bato meesha laga leexinayo qaabkii u tegayso meel naga fog ama dal naga fog ilaahay baa u diyaarinaya ugu talagelaya meel wadda madhaba marka horeba ilaahay baa ka dhigaya m wadda mari ka dhuf wasalaka lakum fiihaa suula waanzala alyahay midka dejiye weeye min asamaai cirka maaan biyo daruuraha ilaahay biyo macaan buu ka soo dejiyey xareed fa akhrajnaa waan soo saarnay bihi maagaas aswaajan anwaac oo min nabaatin nabaat geeda ah kaasoo shataa kala tagtagsan biyihii halka noocaha anwaac dhiraa la soo saaraya oo dhadhankoodu kala duwan yahay oo muuqaalkoodu kala duwan yahay oo urtoodu kala duwan tahay oo noocyadaas marka hadalka iltifaad baa ku jiro siduu saa ugu soo socday haybada ah baa markaas waxaa layihi takallum waxa weeye baa loo wareejiyey fa akhrajnaa baa layihi fa akhrajnaa bihi aswaajan wa anwaac oo min nabaati oo shata taasaan soo saara ilaahay awoodiisa deedna waxaan nidhi kuluu cuna oo warcow daaqsada ancaamakum nicmooleyden roobkaa dogda-ay oo barwaaqa dhacday war idinna cuna miraha iyo waxa dadku cunaanoo soo baxay warcow daaqsada ancaamakum nicmooleyden nicmooleydenna waa idiin daaqaya wixii ilaahay soo saara amarku waa amru libaax nicamtaa la xusuusinaya waa cuni ka dhaan weeye xoolahana waa daaqsan ka dhaan kuluu warcow kuluu warcow ancaamaku saasaa lagu yidhi ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala inna fii daalika kaa dhexdiis laayaatin aayadu waaweyn baa ugu sugan liulinnuhaa caqliyada kuwa u saaxiibka liasxaabi alcuquuli asaliima caqliyada fayow dadka u saaxiibka ah aayaad iyo calaamaad waaweyn baa ugu sugan ay ku garanayaan ilaahay waxdaaniyadiisa ilaahay jiriddiisa sababtu waa maxay bal waxaan ilaahay sameeyey bay ku garanayaan rabbigaas inuu jiro oo see ah alladii jacala lakum اlarda mahda koow wasalaka lakum fiihaa subulan labo waanzala min asamaa'i maa-an saddex biyihiina intaanoo geeda iyo adduuna laga soo saaray dadkii iyo dunyadiiba ku intifaaceen waxaasoo dhan baa ilaahay awooddiisu ka shaqaysa subxaana wa tacaala ilaahay jiritaankiisana loo deliishanaya oo tusinaysa ina fii daalika kaa isaga la aayaatin aayaad waaweyn baa ugu sugan liulinnuhaa baa ilaahay kuwa caqliyada u saaxiibka ah oo indheed garadka wax garadkaa weeyaan darsiganu intaas ku egyahay wallahu subxaana wa tacala aclam sawaab